barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a da oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniina koob iyo tobanka bisha may ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil qodobada dhegaystayaal idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aanu idinka hayno wiilal dhallinyaro ah oo qaar ka mid ah isbitaalada muqdisho ugu deeqay mashiinka bukaanada neefta ka caawiya oo uu isagu gacantiisa ku sameeyey shinkan waxay igu dhalatay markii aan arkay baahida waddankeena ka jirta taasoo ah in dadkay u dhimanayaan isku jiinyari iyo cudurkii coronavirus oo dadka aada u laayay taasna waxay keentay in laga fikiro qalabka in lasoo saaro mashiinkan wuxuu ka qayb qaatay waxyaabihii loogu baahnaa oo ahaa in dadku ay neef ka helaan waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada mutadawaciinta ah bisha cas oo iyaguna gobolka sool ku baahinaya baraarujin ku saabsan ka hortaga xanuunka covid nteen kaalmihii qhasiidooyinka rabadaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa marka horese waa kan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
shiinaha ayaa tobankii bishan diiwaan gelisay ilaa toddobiyo toban kiis oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah taasi oo ah tiradii ugu sarraysay ee maalinla ah tan iyo siddeed iyo labaatankii bishii hore ee abril sida ay sheegayso xog maanta oo isniina la baahiyey toddoba ka mid a kiisaskan cusub ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwo laga helay dad shiinaha kaga yimid dibadda iyadoo shan ka mid a kiisaskana lasoo wariyey in laga helay magaalada wuuha oo ah halkii uu markii ugu horreysay ka dilaacay coronavirus bishii disembar ee sannadkii hore tirada guud ee kiisaska covid ee dalka shiinaha ayaa haatan ah iyo iyokiis iyadoo dad gaaraya qofna ay cudurkan ugu geeriyoodeen dalkaasi in ka badan afar milyan oo kiis oo covid ayaa laga xaqiijiyey dunida oo dhan iyadoo kun oo qofna ay cudurkan ugu geeriyoodeen caalamka oo dhan dalka ciraaqna maxkamad ayaa sii daysay maxaabiis u xirnaa ka qaybgalka bannaanbaxyo ka dhan ah dowladda taasi oo ah fulintii koowaad ee amaro dhowr ah oo ka soo baxay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ciraaq mustafa alkaadhimi ciraaqiyiintu waxa ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo u oggolaanaysa inay bannaanbaxaan haddii aan lagu dhaqaaqin falalka dhan ah sharciga ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay golaha sare ee cadaaladda ra-iisul wasaaraha cusub ee ciraaq ayaa u sheegay warfidyaanka kadib kulankiisii ugu horreeyey ee golihiisa wasiirada habeenkii sabtida in bannaanbaxayaasha loo baahan yahay oo keli ah in la ilaaliyo ayna tahay inay xirnaadaan kuwa ku lug leh rabshadaha ra-iisul wasaare alkaadhimi ayaa sidoo kale dallacsiiyey jenaraal cabdulwahaab al saadi inuu hogaamiyo ciidanka la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi ciraaq jenaraalka ayaa si weyn ugu lug lahaa la dagaalanka kooxda daacish markii uu ra-iisul wasaarihii hore ee ciraaq caadil cabdulmahdi oo uu si lama filaan ah darajadiisii hoos ugu dhigay sannadkii hore taasi oo ka mid ahayd sababihii kicisay in mudaharaadyo ka dhan ah dowladda ay ka bilowdaan guud ahaan dalka ciraaq iyadoo lagu eedeeyey inay dowladdu tahay mid musuq ah oo aan karti lahayn warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aynu ku bilownay maxamed cadaawe oo ah wiil koob iyo labaatan jir ah oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa dhowaan ku guulaystay inuu sameeyo qalab neefta ka caawiya dadka uu naqadku ku dhajiyo xanuunka covid nteen ee ku jiro cisbitaalada caasimada muqdisho magaalada muqdisho iyo guud ahaanba magaalooyinka soomaaliya ayaa waxaa ku yar mashiinka dadka neefta siiya ee loo yaqaano ventilatorka marka laga reebo qaar ay dowladda turkiga toddobaadkii hore ugu deeqday dowladda soomaaliya haddaba sida uu maxamed qalabkan u sameeyey iyo hadafkaaha uu ka leeyahay waxaa warbixintan ku eegaya cabdulqaadir maxamed cabdulle maxamed cadaawa maxamed waa wiil dhallinyaro ah waa kow iyo labaatan sano jir dhowaan wuxuu soo saaray agabka dadka hawada siiya waxay ahayd aragti cusub tani kama imaan dowladaha waaweyn sida jina jabaan iyo turkiga waxay ahayd hal abuur isaga uu sameeyey wuxuuse soo jiitay indhaha dadka muqdisho mashiinkan soo saaritaankiisu waxay keentay su'aalo badan waxayna abuurtay rajo ah in dadka soomaalidu ay wax soo saaran karaan maxamed ayaan ku booqday hoyga uu ka degan yahay muqdisho wuxuuba xilligaasi ku mashquulsanaa isla mashiinka inuu soo saaro waxaan weydiiyey aragtidan siday ugu dhalatay
waa mahadsantaha cabdiqaadirow mashiinkan waxay igu dhalatay markii aan arkay baahida wadankeena ka jirta taasoo ah in dadka u dhimanayaan isku jiinyari iyo cudurkii coronavirus oo dadka aad u laayay taasna waxay keentay in laga fikiro qalabka in lasoo saaro ama aan soo saaran karno aan galno wadamada soo saaran kara taasoo soomaaliya ay ugu baaba-een dadkii ugu badnaa in isku jiinyari maxamed cadaawo maalmo badan ayuu u soo jeeday wax soo saarka arrintan waxayna ku qaadatay inuu maskaxdiisa shiilo ugu dambayntiisa wuxuu dul fadhiistay mashiinkan yar isaga oo sameeyey mashiin macmal ah laakiin wax soo saarkiisu uu shaqeeyey
mashiinkan wuxuu ka qayb qaatay waxyaabihii loogu baahnaa oo ahaa in dadku ay neef ka helaan waxaa lagu badbaadiyey hooyo soomaaliyeed ee shalay ahayd taas oo hooyadaasi u sahashay in qalabkaasi ay ku badbaado waxaana noogu filan in aan qalabkeena sii kordhin karno awoodeena wax soo saar in aan ku badbaadino qof hooyo u dhimanaysa hawala-aan taasoo ay ka saaciday waxaana gaarsiinay istaalada banaadir iyo istaallo kaloo la mid ah waxaana isticmaalay ilaa iyo hadda lix istaal waxaana ka faa'iiday ilaa iyo soddon qofood in ku dhow oo dad ah
haddaba muxuu ka kooban yahay mashiinka yare dadka hawada siiya uu soo saara maxamed yare su-aashaas ayaa mar kale weydiiyey mashiinkan wuxuu ka samaysan yahay alwaax qalab koronto iyo qalab kale oo la isku geeyo oo hawada dhaliya waxaana sahlanlay in qofkii la karantiilay aan laga kala tegin laakiin loo sahlo qofkii inuu u baahan yahay badbaado taasina waxayna nagu dhalisay in dadka la karantiilayo loo sameeyo qalab hawada siiya oo afar iyo labaatan saacba ku xirnaan kara aanu u baahnayn in xaddi koronto aad u badanna cuno aanu u baahnayn xaddi kale oo dhaqaale in la geliyo laakiin u baahan keliya in qalabka lasoo saaro lanana badiyo dad badan si ay ugu badbaadaan mashiinka yare hawada siinaya qofka uu soo saara maxamed cadaawe hadda waa uu shaqeeyey waxayse su-aali ka taagan tahay mashiinkan muddo intee la-eg ayuu qofka hayn karaa muxuu yahay agabka gudaha ku jira ee shaqayn kara marka loo ego mashiinada casriga ee loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka la il daran caabuqa covid nneteen marka mashiinkan intuu shaqayn karaa mashiinkan wuxuu shaqayn karaa adiga wuxuu u shaqayn karaa qofka intii uu xaaladda ka baxayo emergensiga waxaana mashiinkan ugu talagalna dadka xaaladaha gaarka ah qaba iyo cudurkan coronaviruska dadka aadka u qaba oo hayso isku jiinyarida iyo wadankeena oonan haysan ventilatoro inuu qayb ka noqdo ventilatorkan badbaadinta dadka soomaaliyeed oo aan awoodin awood dhaqaalana aan u haynin inay qalab gataan ama ay qalab dowladeenu ay samaysato laakiin waxaa inoo suurta gasha anagoo ah qof shaqsi ah waxaa ii suurta gashay inaan qalabkaas soo saaro anagoonan ahayn dowlad ama kambani gaar ah laakiin waxaa ii suurta gashay qalabkaas inaan soo saaro waxaa xusid mudan maxamed inuusan baranaynin kuliyadaha caafimaadka ma ahan injineer laakiin wuxuu bartaa xanaanada xoolaha tani waxay ahayd aragti cusub marka loo eego maadaama xariir aysanan lahayn waxbarashadiisa waxaad ii sheegtay inaadan aadan qof caafimaad ahayn sidoo kalena mashiinada iyo combyuter syniska aadan baran marka sidee kuugu dhalatay inaad qalabkan isku qorto wadnihii ka matasho sambabadii ka matasho sidee bay kuugu dhalatay qalabkan waxay ugu dhalatay markii aan arkay dad badan iyo aabbayaal soomaaliyeed u baaba-aya hawala-aan iyo hooyooyin bay ugu dhalatay ayadoo ugu qaadatay maalmo yar waxaana kadib sameeyey qalabkan soo saaray wuxuuna qalabkan awood u leeyahay dadka inuu hawo siiyo maadada aan bartay iyo qalabkan saameyn iskuma lahan oo waxaawaya laba kala duwan saaxiibada maxamed ee dadka ku dhowba waxay u arkayeen riyo howsha uu waday laakiin hadda waa lagu badbaadi sida uu noo sheegay hooyooyin u baahnaa hawo ayaa mashiinkan qaatay isbitaalka banaadir waa meelaha la geeyey bal ha iga sheekeeya sida ay ku timid in isbitaalka banaadir uu soo dalbaday mashiinkan waxa ay ku imaatay xaaladda waxay ahayd xaalad wadanka oo dhan soo wajahday oo ah dadku markii horeba way u dhiman jireen hawo la-aanta laakiin hadda waxaa sii sababtaba cudurkan coronavirus waxaana staal banaadir ugu deeqna hal xab oo ka mid ah hawamareynadii anagu aan samayna ama iskujiinkii waxaa kaloo inoo suuro gashay markaan iskujiinki samaynay inaan istaaladiina ku deeqno waxaa kaloo inoo suuro galay in dad badan ay ku badbaadaan welina ay ku badbaadayaan wuxuuna suuragal ka dhigayaa badbaadada dad badan oo u baahan qalabkan dunida maanta waxaa loogu baahi badan yahay oksijiinta waana midka u dhimanayaan kumanaan adduunyadoo dhan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu khatarta badan ee dadku hawalaantu dhimanayaan wax soo saarka maxamed cadaawase waxaa la rajaynayaa inuu wax badan ka bedeli doono deeqaha ka imaanaya dunida ee ugu badan soomaaliya hadday dalbanaysana waa mashiinka dadka hawada siiya cabdulqaadir okey barnaamijka dhalliilada v o a muqdisho haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qhasiidada nabi ammaanka ah waxaana ku luqaynaya maxamed axmed qoomaal
barwaaqo bulsheenna nabad allow ka yeel
aanu intaasi ka gudubno qasiidadaasi uu ku luqaynayay fanaanka maxamed axmed qoomaal haatanna laascaanood magaalada laascaanood dhallinyarada mutadawiciinta ah ee hay-adda bisha cas ee gobolka sool ayaa xoojiyey wacyigelinta ay bulshada ka wacyigelinayaan ka hortagga cudurka covid warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyahayaga cabdikariin olol guud ahaan gobolka sool waxaa ka socda wacyigelin ballaadhan oo ay wadaan mutadawiciinta hay-adda bisha cas ee gobolka sool dhallinyaradan ayaa waxay marayaan xaafadaha kala duwan iyo tuulooyinka gobolka sool uu ka kooban yahay baahida bulshada gobolka sool ay qabta ayaa sida ay wacyigelin u heli lahayd la xidhiidha ka hortaga cudurka covid sagaaliyo toban oo saameyn ku yeeshay guud ahaan caalamka deegaano kala duwan oo soomaalidu degtana laga helay qaar ka mida mutadawiciinta hay-adda bisha cas ee gobolka sool aan kula kulannay magaalada laascanood iyagoo dadka ka wacyigelinaya xanuunkani halista uu leeyahay ayay nooga warrameen ugu horeyn khaalid ismaaciil axmed oo ka mida mutadawiciinta hay-adda bisha cas ee gobolka sool ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sharaxaya waxyaabaha ay bulshada magaalada laascaanood ay la wadaagayaan waxaan wacyigelinaynay haddaan nahay falantiyeerka bisha cas ee gobolka sool xaafadaha magaalada laascaanood gudaheeda anagoo tiimaba aada u fara badan ah kuwaasoo ku kala qoran xaafadaha magaalada shakhsi ahaan anugu tiimka aan watay ama aan ku jiray wuxuu ku qornaa xaafadaha daami iyo xaafadda saamaley runtii aada baan u wacyigelinayna bulshada annagoo ka wacyigelinaynaa xanuunkan khatarta ah ee adduunka saameeyey kaasoo oo kahortagiisa aanu bulshada u sheegaynay su-aalahaan bulshada ka wacyigelinaa baan u sheegaynaa waxaa ka mid a in ay si joogto ah farahooda ugu maydhaan saamuun iyo biyo nadiifa ah inay isjoojiyaan isqacanqaadka ay qacanqaadayaan qof
bal waxaad iga warantaa dadkaad u tegayseen baahida ay u qabeen wacyigelinta iyo markaad u tagteen waxa ay ka faa'iideen ay idiin sheegeen runtii bulshadu aada bay ugu baahneed wacyigelintan dadka xaafadaha iskaga jiray waayeelka iyo dumarka runtii baan aada u wacyigelinaynay aada bayna ugu baahnay weli noogu mahad celinayeen aada bayna ugu baahnayeen hay-adda bisha cas iyo wasaaradda caafimaadka inay ka wacyigeliyaan xanuunkan waxyaaba badanna way ka barteen oo xanuunka lagaga hortegi karo wayna qaateen wayna noo mahad celiyeen runtiina dee aad bay noogu mahad celiyeen anuguna aad baan ugu wacyigelinay warqadana waanu siinay ay ku qoran yihiin ay ka akhrisan karaan ka akhrisan karaan waxyaabaha ay kaga hortegi karaan xanuunka kale koos ismaaciil xasan waxay ka mid tahay mutadawiciinta hay-adda bisha cas ee gobolka sool ka warramaysaa fursadda ay bulshada kaga wacyigelinayaan iyadoo horey u baratay caafimaadka iyo doorka ay bulshada ka qayb qaadanayso sidii looga wacyigelin lahaa loogana hortegi lahaa cudurka covid sagaaliyo toban gudaha magaalada laascanood ee koos ayaa sharaxaysa taasoo aan khibrad dheeraada ka qaadanay oo tababarna laku tababaray sidii bulshada aan anaguna isaga ilaalinayn bulshadeedan aan u wacyigelin lahayn maantaanu bilownay maasha allah si wacan bay noogu socotaa bulshaduna aad bay noo soo dhaweeyeen runtii waxaanu dareenayn bulshadu ay baahi weyn u qabeen wacyigelintan waayo wax naga hor yimaadaba maanu arag aad bay noo soo dhaweynayeen kuwaas aad noogu mahad celinayay sidoo kale waxaanu wadanay boodhadh ay ku qoran yihiin wacyigelintan aanu wadnay boodhadhkaasoo aan guryaha ugu gidaaradooda ay ku akhrisanayeen sidoo kale waxaan ka wacyigelinay maxay tay inuu xanuunkanu leeyahay xanuun yahay xanuun saameyn weyn badan leh inuu yahay xanuun maxay tay aafo weyn ku yeeshay adduun weynaha sidii lasaga ilaalin lahaana looga hortegi lahaana aanu ka wacyigelinay sidoo kale aanu ka wacyigelinay inaanu qofka xanuunsanayo oo kale booqan inay salaanta oo kale aanay maxay tay qofka sidii laysu salaami jiray islaamku salaami jiray aan gacmaha laysla aadin bal ka warran waxyaabahaad barateen bulshada ma gaadhsiiseen si aad wacyigelintaa u siisaan waxaan odhan karaa tababarkii nala siiyey ee hay-adda bisha casna siisay runtii wax weyn buu naga bedelay wixiina hadduu adiga wax weyn shaqsi ahaantaadii ka bedelana dee bulshadiina waxbuu ka bedelayaa oo bulshadii sidii anagu aan u baranay ee naloo baray ayaan bulshadiina u gaadhsiinay bulshada waxaa ka mid ahaa oo kale waxaanu ka lahayn iska ilaaliya isku dhowaanshaha oo kale markaad guriga soo gelay sidoo kale faraxalka ku dadaala iyo saabuunta marka muhiimadda ugu weyn waa in maxay ahayd aan guryahoodana dadkii ay joogaan si aan xanuunka usii faafin madaxa qaybta isku xidhka wacyigelinta ururka bisha cas ee gobolka sool iyo bulshada amaal xasan cabdi ayaa ka hadlaysa mutadawiciintan dhallinyarada ee magaalada laascaanood iyo deegaanada kaleba ay u tababareen si ay bulshada uga wacyigeliyaan ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban maanta waxaanu wacyigelintu way noo socotay maanta volonteerkii ayaa waxaan galay magaalada iyo xaafadaha wacyigeliyaan xanuunkan khatarta uu leeyahay covid nteen waynu ognahay dhibka uu ku hayo adduunka caalamka dowladihii waaweynaayo caalamka ayaa ka qaylinaya marka calaal aqal waxaynu qaban karno haddaynu nahay s r c s ururka bisha cas inaanu bulshadayada aanu ka wacyigelino xanuunka dhibaatadiisa waxaanu tababarnay soddon dhallinyaro ah oo volonteerka bisha cas ah baanu tababarnay waxaanu ku tababarnay xanuunkan sida loogu kala qaado maxaan kudha calaamadihiisa intaasaan ku tababarnay iyo in kaloo badan xaafadee ayay ka wacyigelinayaan hows to hows ayay u tegayaan waxaanu kaloo tababarnay kale ah degmooyinka taleex xudun goljanno si ayagna u wacyigeliyaan maadaama ay ka fog yihiin magaalooyinkii waaweynaa ka fog yihiin degmooyinkaasi ay u gaadho xaafad kasta wacyigelintu ayaanu tababarnay iyagna shaqada way gelayaan insha allahu tacaala wacyigelintan ayaa waxay tahay mid ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada magaalada laascaanood iyo deegaanada hoos yimaadaa baahida ugu badan ee bulshadu ay qabaan waa siday fariimaha hay-adda bisha cas iyo wasaaradda caafimaadkuba ay tebinayaan lagu gaadhsiin lahaa nolol v o a magaalada laascaanood haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha jamaal axmed cismaan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha brimier liaga dalka ingiriiska ayaa maanta oo isniin ahi waxaa la rajaynayaa in laga harinsado sidii kulamada ka harsan horyaalkaasi loo dhammaystiri lahaa ama haddii go-aan kale laga gaarayo guud ahaanba in la kansalo kulamada harsan iyo in kale saraakiisha kooxaha ayaa kulmaya si ay wadahadalada dib bilaabidda horyaalkahi u dhammaystiraan ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson ayaa waxa uu axadii isagoo ka hadlay qorshaha dib u furista howlaha kala gedisan ee dalka ingiriiska waxa uusan soo hadal qaadin in horyaalka dalka ingiriiska uu dib u bilaabmi doono iyo in kale dhowaantan balse dowladda ayaa la rajeynayaa in ay go-aan kasoo saarto in ay qaar ka tirsan ciyaartooyda sarsare ee horyaalka dalka ingiriiska ka ciyaara ay dib u bilaabaan tababaradooda ku aadan sidii ay isgu diyaarin lahaayeen kulamada soo socda islamar ahaantaasina fayqabkooda ay u hagaajin lahaayeen taasoo la rajeynayo in dowladda ay ku dhawaaqdo dhowaan si markaasi tababarada u bilowdaan isbuucan dhinaca kale shan ciyaartooy oo ka tirsan horyaalka laliigaha dalka sbain ayaa laga helay coronavirus sida ay saraakiil ka tirsan laliigaha sbain ay shaaca ka qaadeen ciyaartooydan oo aan magacyadooda la shaacinin ayaa hadda la sheegay in la go-doomiyey oo ay iskarantiileen laliiga ayaa waxa ay bilowday isbuucii laga soo gudbay in ciyaartooyda tijaabadaasi caafimaad ay maraan kahor inta aanay tababarada sameynin iyadoo la rajeynayo in horyaalka dalka sbain ee la joojiyay kal hore uu dib u bilowdo bisha juun ee soo socota iyadoo aan taageerayaal kasoo qaybgeli doonin sbain ayaa kamid a dalalka ugu daran ee yurub ee uu ku dhuftay coronavirus iyadoo markaa ay qof ay ku dhinteen kadib markii qof cudurkaasi laga helay ilaa iyo tobankii bishan may aynu ku guda jirno taasoo micnaheedu ay tahay in ay suuragal tahay in haddii ay sidan wax kusii socdaan in dadka ku dhacaya coronavirus iyo dadka u dhimanayaba ay sii korodho warar kale oo goosgoos haddaan idin dulmaro dhegaystayaal naadiga shanghai shinhua ee dalka shiinaha ayaa waxa ay rajeynaysaa in ciyaaryahanka weerarka dalka nigeria uu ciyaaray kooxdaasi odion egalo oo soddon jira uu dib ugu soo laabto naadiga shanghai kadib markii uu xal xil ciyaareed oo ama ahaan ay ahayd in ugu joogo naadiga manchester united waxa ay naadigaasi rajeynaysaa inuu ciyaaryahankaasi dib ugu soo laabto naadiga shanghai si markaa uga qayb qaato bilaabitaanka horyaalka janis super league ee la rajeynayo inuu bilowdo bisha julaay ee soo socota sida ay baahisay warbaahinta sky sport dhinaca kale naadiga manchester united ayaa waxa ay doonaysaa inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka labaaaatan jirka ee naadiga inter milan weerarka uga ciyaaray iyo xulka dalka argentina lowtaro martinez sida sport via mail ay shaaca ka qaaday tottenham iyo arsenalna waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay ula soo wareegi lahaayeen ciyaaryahanka qadka dhexe ee dalka brazil william kaas oo ku soddon jir ah lana sheegayo in qandaraaska uu kula joogo naadiga chelsea uu dhammaanayo isagoo aan doonayn in qandaraas cusub uu lasoo saxiixdo naadiga chelsea manchester city waxaay dooneysaa inay lasoo wareegto ciyaaryahanka b s g qadka dhexe uga ciyaara toddobiy toban jirka waddanka faransiiska u dhashay edward michot sida sky sports uu shaaciyey dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogta
haasna dhegaystayaal kusoo dhawaada qasiidadan nebi ammaanka ah waa dayax baan
subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah jalaali walikraami jalaali walikraami jalaali walikraami jalaali walikraami subhanahu رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله سبحانه ونبي سارة يا برقي صلاتي عليه صوتي ويوم يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله
guud ahaan idaacaddii duhurnimo oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay ku eg tahay taniyo kulanti dambe ramadaan mubaarak
soconkiyo sekada nafare sahwiyo saxarnaga tire xaqa nagu saxo ya nabiy allah ya rasuul allah ya xabiib allah khayru khalqi soconkiyo sekada nafare sahwiyo saxarnaga tire xaqa nagu saxo ya nabiy allah رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله عليك صلى الله محمد عليك صلى الله وسلم عليك صلى الله محمد عليك صلى الله وسلم safkaada fadhido saatirawnaage safkaada fadhido saatirawnaageye ya nabiy allah ya rasuul allah ya xabiib allah khayru khalqi allah inta nagu sugo sugo siraadkii jannada safkaada fadhido saatirawnaage safkaada fadhido saatirawnaageye ya nabiy allah ya rasuul allah ya xabiib allah khayru khalqi